Well, in Somali and American Fund for Education ama SAFE waa hay-ad ka shaqeeya waxbarashada iyo sidii caruurta soomaaliyeed loo wada gaarsiin lahaa tacliinta dugsiga sare ilaa iyo kuwa tacliinta dugsiga hoose ilaa iyo kuwa sare waxaan iskuulada ka caawinaa badankood xagga dhismaha dib u hagaajinta iyo isballaarinta iskuulada ku yaala soomaaliya gudaheeda waan gartay marka goormaa la aasaasay ilaa iyo haddase iskuulla ma caawiseen ha organizationka ama hay-addan waxaa la aas-aasay sanadkii labada kun iyo sagaal ilaa iyo haddana waxaan dhismo u dhameynay ilaa iyo toddoba iskuul haddana iskuulka sideedaad ayaan hawshiisa wadnaa marka dhismaha ka sokow ma jirtaa taageero kale ood iskuullada siisaan ilaa iyo hadda weli taageero kale oo xag kale oo iskuullada aan ka caawina ma jirto laakiin xagga dhismaha sida dhismaha kale n n fasalada musqulaha n barkadaha biyaha n n iskuullada caruurta ka cabaan n fasalada n furnitureka ama ama qalabeynta n fasalada waxyaabahaasa ka caawinaa hadda ilaa hadda iskuullada waan gartay markaa bal haddaad ii sheegtid iskuulladaad caawiseen deegaanada ay ku yaalaan n ilaa iyo hadda sideedda iskuol aan aan caawinay waxay ku wada yaalaan soomaaliya oo dhan waxayna xoogaa u badan yihiin dhinaca n waqooyiga waqooyi bari iyo gobolada dhexe waan gartay marka adigu marna ma tagtay ma soo aragtay xaalad siday tahay ha aniga waan tagay waxaan tagay iskuuladeena dhinaca waqooyiga ku yaala ayaan tagay sanadkii labada kun iyo kow iyo tobanka waana soo arkay iskuullada la sameeyey haddana waxaan rajeynayaa in dhinaca waqooyi bari iyo gobolada dhexe aan soo booqdo actually sanadkan gudihiisa waan gartay marka bal hadda lacagta taageerada ah eed ii sheegtay inaad u haysaan iskuullada soomaaliya ka jira iyo sida ay dadku kusoo dalbanayaan amaba kusoo codsanayaan haddaad faahfaahin iga siisid hay-addeena sanadkiiba mar ayaan waxaan furnaa in nala soo weydiisto taakulayn dhaqaale oo ka yimaada iskuullada ku yaala soomaaliya oo dhan waxaan bishan hadda labaad ee hadda lasoo dhaafay websitekeena kasii daynay dalabaad ku qoran af soomaali iyo af ingiriisi dalabaadkan waxay xirmi doonaan bishii afraad sideed iyo tobankeeda marka dalabaadkan waxaa naloo soo mariyaa dariiqa internetka macluumaadka ku saabsan dalabaadkanna waxaa laga heli karaa websitekeena oo ah w w dot safe education dot org ama haddaa google garaysid somali and american fund for education wuu kusoo baxayaa marka dalabaadkaas oo af ingiriis ama af soomaali ku qoran waxaan rajeyneynaa in iskuullada ay arkaan eena noo soo qortaan eena soo weydiistaan taakulayn xagga dhaqaalaha ah waxaana aada u rajeyneynaa in sanadkan iskuullo badan ayna soo we badan ayna soo weydiistaan codsi inaguna aan ku dadaalno sidii aan badankood wax ugu qaban lahayn waxaan kaloo ka codsanayaa dadka soomaaliyeed meelwalba ay joogaan inay gaarsiiyaan warbaahintan iskuullada ay isleeyihiin way ka faa-iideysan karaan waxqabadkeena waxaan kaloo aada rabaa inaan ugu dhiirigeliyo iskuullada ku yaala dhinaca koonfurta in ayna soo weydiistaan codsi sanadyadii hadda lasoo dhaafay iskuullo badan oo dhinacaas ku yaala kamaanan helin codsi marka waxaan rajeyneynaa in iyagana ay bal aan ka helno codsi waan gartay marka hadday dhacdo in iskuul soo qorto codsi nooca kaalmadaad siin karaysaan haddaad wax ka taabatid well kaalmada aan siin karno waxay ku xiran tahay iskuulkaas waxyaabaha uu u baahan yahay soo iskuulka hadduu yahay iskuul yar ama hal fasal ah mise laba fasal ah oo u baahan in loo ballaadhiyo oo laba fasal mise saddex fasal ama musqulo ama library ama laabab loogu daro u baahan then dhismahaas xaggaas ayaan ka caawinaynaa marka waxyaabaha annaga aan hadda markii naloo soo qorto aan eegno waxaa ka mid ah in dalabaadkooda uu ka turjimo baahida loo qabo deeqda marka iskuulkaas u qabo deeqda waxaan kaloo iskuullada ka eegnaa sida bulshada meeshaas degan ay arrimaha iskuulka uga qayb qaataan iyo dhinaca nabad nabaddana waan eegnaa oo iskuulle annaga aan tegi karno aan kormeer kusoo samayn karno inay inay yihiin